barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa siddeed iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala soo codsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anoa ismaaciil xuseen farshan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku eegayno hal abuurka dhallinyarada ee horumarinta bulshada markay qodaxduu dhigayey dabeed qonofkaaga heertay qurqurseed dhamac dareentay dabeed qarow aad la toostay wax muu qaban aad tidhaahda haddaad waa badan qarjeexday adoon badi yaab khafiifin qatoobi intaad qasowdo quuf iyo qoof aan bilaabin isqoomin sidii quraaran baldabaqaba ayaag wixii beri kaa qaldoomay qallooc iyo galay maroorna qaraar iyo xeer ka yeelo sidoo kalena waxaan idiin haynaa qasiidooyinkii aan ugu tala gallay bisha ramadaan rasamaalka aakhiro rafaad iyo barwaaqu qofba miduu kurcaaga rasamaalka aakhiro rafaad iyo barwaaqu qofba miduu kurcaaga
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka oo kooban
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay madaafiic hoobiyayaal ah ku weerartay magaalada buule burde ee gobolka hiiraan goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaa v o a u sheegay in hoobiyayaasha aanay cidna waxba ku noqonin ciidamada jabuuti iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa la sheegay in ay ku baxeen deegaano ku dhow magaalada oo lagu tuhunsanaa in al-shabaab ay hoobiyayaasha ka soo tuureen isgaadhsiinta oo hawada ka maqnayd maanta ayaa haatan dib u soo laabatay sidoo kalena waxaa magaalada saaka ka degay diyaarado kuwa ganacsiga ah
taliyaha ciidanka badda ee qaybta toddobaad ee maraykanka welima uusan xaqiijinin tirada dhabta ah ee meydadka laga soo saaray badda kadib markii uu markabka dagaalka ee u s s fitzgerald ay isku dhaceen markab ganacsi oo weyn xilli ay ku sugnaayeen biyaha xeebta jabaan ku-xigeenka ciidankaasi joseph okian ayaa maanta sheegay in ciidankoodu badda ka soo saareen qaar ka mida meydadkii ciidanka lala'aa haddana ay xiriir la samaynayaan reeraha meydadka dadka la helay si ay arrintaasi u gaarsiiyaan waxaa shalay la wariyey in toddoba ka mida ciidanka badda ee maraykanka ay dhinteen kadib markii ay isku dhaceen markab dagaal oo ay maraykanku leeyihiin iyo mid ganacsi oo watay calanka dalka philippines
duhur wanaagsan idil ahaantiin balla'aanta afka soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno doorka dhallinyarada soomaalida ee kaga aadan wacyigelinta iyo kobcinta garaadka bulshada gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada horumarka iyo wada noolaanshaha toddobaadkanna barnaamijka waxaa inoo diyaarisay sahar cidla nuur
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal xubinta hibada iyo halabuurka dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti noogu ah farxaan carab ismaaciil farxaan waa wiil dhallinyaro ah gabyaa ah oo ku nool magaalada hargeysa wuxuu aalaaba tiriyaa maansooyin kooban oo wacyigelina barnaamijka toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mida maansooyinkiisa ayaynu ku eegaynaa wacyigelinta dhallinyarada gaar ahaana aafooyinka ragaadiya horumarkooda kana reeba higsiga hilinka toosan iyo himilada ay ka dhabeeyeen dhallinyarada kale ee facooda ah balse ku dhaqan waddamada hore u maray bal aan ku hormarno maanso kooban oo uu farxaan carab ka tiriyey dhaqan doorsoonka ku dhacay dhallinyarada soomaalida bismillaahi raxmaan raxiim gabay waxaa la ydhahaa dhalanteed waxaanu ka hadlayaa dhaqanka soomaalida iyo ummadda soomaalidu sida ay ugu milantay ummadaha kale dhaqankooda in dhoweydba dheelsiinta gabay kuma dhawaaqayna sidii macalindoodaan murtida dheguma noolayn ma bodigin tixiiqaasin iyo dhumucdii iidaane ma dhaqaajin meeshuu sidii webiga dhoomnaaye anigoo iskaba dhaafay oo waaya dhacan saaray ayuunbuu dareen igu dhashaa igu dhaqaajaaye balandhigo sidii dhibica roob dhowlankoday waaga ummad dhaqanka iyo diinka siman oo dhul wada taala dhulkoodana geedweyn baxdiyo bada dhabceegaaga khayraad middihin dheemanta iyo dheefta iyo xoolo kalluun dhaafay boqolaal kun oo dhiibsan badaheenna casaanyada ku dhowrsoon libaax dhulundhulcaynaya iyo dhowr kaloo aan tixdiya marinin dheydkayga dhulkeena alahoo laga helaa lala dhargaya haddaan ararta sii dhaafiyoon sii dhex gala muujeen dhoomaha murtida sida xareed waynu dhamaysaane dhowaanahan waxyaablaan arkiya daygag ama kaage uma dhaqan midii ay lahayd dhalasho diinteeda lagu awishay dhowreen ayaan dhoosha kaarka anigoon u dhaadhicin la yaab meel dhegadi taallo qurbayaasha loo dhoofayaa dhaawaceeda lehee dhalanteedka reer yurub ayaa maanka dhoofsadee dhalankooda qaar buu bedelay oo hidii dhigaye qaar baaxa daarada dhigtiya dhaqano shaydaane waa dhaliisha ii muuqatee daartay dhidibkaye ujeeddada halkii dhiiqada ah waanu dhaadhiciye taariikhda dhigan iyo anoo beejaj dhiganaya adduunyada wixii kaba dhiciyo wararka dhowraya dhaayahaygu waxa ay qabteen duul wax soo dhigaye haddaan ararta sii dhaafiyoon sii dhex gala muujad dhoomaha murtida sida xareed waydin dhamaysaane dharka oo la qubo qaawanaan dhaanta lagu qaado oo baraha aadmigu dhugtaan dhaaxa lagu baahsho oo laysdhunkado oo haddana dheelna la ciyaaro haddii dhuuni lagu doonayo iyo dhaqasho maaldowra haddii dhulasho xumaheed la biday dhayda subag cano oo sharaftii laga sii dhumbahay xumano loo dhuntay wanaag dhaawac yahay oo macsida dheeriyo maqalkeedu oo dhagagac loo wada yidho loona wada dhuuntay oo dhaarta mawliya rabbina layska wada dhaafay oo dhidibka iilkiyo cadaab cididheg taagayn malaa duubistii baa dhowdiyo dhayda qiyaamahae maalintii qofkiisa ma dhigtuun dhabu badbaadayo qunyar dheel hamoodana bilshay dhaba xusuusnaada rabbi hadalladiisii dhugtoo dhalasha daymooda yaniblesku sida dhuuriyadii laa cidin dhigine ka dhiidhiya xumaantiiyo macsida quursimala dheef bulsho weliba waxay leedahay dhaqan waddan iyo dabeecad amaba cimilo u gaar ah oo uu ilaahay ku abuuray xigmadda ku jirta degsiimada ilaahay kugu beeray waxaa laga qaadan karaa in rabbi ummad kasta siiyey awood iyo xamil ay meeshaasi ugu noolaan karaan haddii ay caqligooda iyo cududooda isku geeyaanna ay ka dhigi karaan waddankaasi mid ay ku raaxaystaan kuna tarmaan ubadkoodana uga tagaan dhaxal iyo munaafacaad shaqo la qabto amaba tacab waddan la geliyana waxa ugu qiimo badan ka uu qofku geliyo dalkiisa hooyo kaasi oo noqonaya raad muuqan doona qarniyaal badan dhallinyarada soomaalida ayaa waayahan dambe u tafaxaytay tahriib iyo boqool aan loo meeldayin oo ujeeddadiisu tahay keliya waddan kale oo nolosha laga raadiyo waxaa sannad kasta badaha ku dhinta dhallinyaro tiro badan kuwo kale ayaa ku silca saxaraha halka boqolaal kalena ay xabsiyada ku jiraan marka ay sharci darro ku galaan waddan aanay lahayn farxaan carab ayaa maansadan ka tiriyey tiiraanyadii ummadda soomaalidu ay ku hagoogteen markii ay dhowaanta baddu liqday mar qudha boqolaal dhallinyaro ah gabaygan waxaa la ydhaha horta gurmad baa la ydhahdaa waxaan sameeyey toddobiyo tobankii bishii afraad ee laba kun iyo lixiyo tobanka waa maalintii ay barbaarta badan ee soomaaliyeed ay ku leedeen ama ay ku qarqoomeen badda mediterraneanka weliba ay u badnaayeen dhallinyaro markaa gabaygan gurmad wuxuu ku bilaabmay intaan goohay inta aanan gamin gebi ahaan leylka guulguulka maanka iyo xiskaa badi galiiliyooday gadgadoonka ciilkaan qabee guudka iga saaran ee aan la goobyaalay ee aan la gubanayo ninkii aragti gaabani ma garan gebi ahaantii ningu weyn ayuunbaa fahmo geesu faaqidiye u gurxamay sidii aar la ganay goor habeennimee u goobyaalay sida cowl dogaa gaabshay uu jarae waxa guuldarrada iigu wacan sooma goconayo gondodegee faallada haddaan kuu galgaal bixiyo barbaartayda goonyaha arliga badi ku gaajaysan barbaartayda kii gacala xiga shilin ku goobayo barbaartayda guurtee dhammaan galab caraabaysa kolay gaarad iyo dumartii iyo gololo maariina ama geenye uguba ahayd guudka fidhanaysa soo kuwan gabood waayay ee guura bahaleyey ku galbaday ee badaha guntood geeri ugu leeday ee uu ku geylamayay xaasxaadna gabastaamay dameed uu ku gabaxleeyey ee uu ku wada guusay anoon kuu galgaalbixin murtida muunadii gabayga waa waxa i gubaye baryana aan la gemi waayey mid kaloo iyadana gocashalan ku yar guud mariye hooyada goblamaysa ilmadu ay ka goboleeday ee aanu gini iyo ku hadhin googa lacageed waxay gaarayaan boqol kun oon cidi gargaarayni waxa taa kasii gura fog oon looba gogol xaadhin inay guurayaan baaqigii dunidan guud joogay ama goosankii hadhayba uu geediba ahaaday gurbood iyo daaddhexe gaban yar iyo goxoshka waayeelka mid qaangaadhay gadaha dhexiya geesiyada miigan gurmad adag gaboodkii dugsiga geella iyo daahir gacal soore wiillagu iyo godobta kii reeba geed adaygii maarayn lahaa xaajo laga gigay gadicii gorfayn lahaa arrimo badi gunaad reebay gurgurshaaga kii rari lahaa waaye kala guura gobolkoo dhacayana xeryaha giijin laa dhacanta ee gulaha weyn heeli laa waaga galacdiisa soo kuwan ku go-ay gaanka iyo hirarka gooshaaye gallad aan se helin gelin qurana gacani waa doore waxa gabay dadkii hagi lahaa gebi ahaantiiyo waxa guudka uun lagaga furay kii hankii gabay iyana goosmo sida deere iyo garoya cawshiya gurmad yaa u noqon xaajadani waa gar iyo dawe afartaa galxood iyo gisiingaawo iyo xordhe godolkii araargeysinimo gun iyo baareegdhe gudbantii darwiishkiiyo gahayr yowlo gudadkiidhe guubaabadii timacadiyo gogoldhigii qaasiin geydhii salan goodigii garangartii raage gudgudii qamaan iyo naxwi aadmigu u guuxay iyo qowdhingararku tidcone cidiba gaadhindhe anna taydu kama gaabise way la gudubtaaye gujis baan u ahay ruux mirtida geliyey maankiiye gebi laga sharaabiyo kashaan kuu godloon furaye taariikhda geliyo guntada oo gufkuu daaya marba gocosho oygan qabaan geelan diriraaye marna waxaan gorfeeyaa tusmada guusha loo mare ee marna waxaan u gacan haadiyaa gurisan deegaane markaan geedi aan doono iyo tala gorfaynteeda haddana waxaan u guuraa dhulku dulinku gowdiiday arrimahan gabloolee wakhtigu dabar ku gowdiijay iyo waayaha kala gurtee kala gadoomaya gabbal dhacay mid soo gelaya iyo waayo kala gooshay god curdama habeen soo gab yidhi waaqlo laga guuray kol haddaan se goobtaa fadhiyo garangar waageeran gurmad yaa u noqon xaajadani waa garyo dow qabyaaladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamaa aafooyinka ragaadiyey ummadaha gaar ahaana dib u reebay dhallinyarada waa kan mar kale farxaan carab oo inoo haya maanso kooban oo uu kaga hadlaya qabyaaladda maansadan horta waxay ka hadlaysaa oy- waxay aada u taabanaysaa qabyaaladda iyo siyaasigu sida uu ummadda soomaaliyeed had iyo jeer u adeegsado ee uu wakhtiga inta uu ka lumiyo haddii uu xilka hayana aanu sidii loogu talagalay u shaqayn maansadana waxaa laydhaa qaryo maansadana waxay tidhahdaa qof maad noqon qowl odhaahda qiimeeye intaanu sheegin qorshaha noloshee adduunna qaabeeye intuu ku qaydan qabsoo waxaa jira adduunka qabkaaga hadduu ku dhaafshay amaba qadar dhacay ku seejay qaynuun baa lagu saxaayoo qaamuuskuna waa dastuure qallooca ku toosi maaha haddii qiirada naftaada dabaysheeduun ku qaado ma aha qorshe sii jiraaya adoon isqatalin isqiimin ku dhigo qalinkiiyo dhigaalka wixii shalay kaa qalloocday qandhabayo kula lahaanee qiraal u noqo dabeeto qorshiya suuraynkayo haddii maalin kasta qalad yar oo kaa dhacay uu carqalad kugu noqdo way adkaanaysaa nolosha inaad xaliso marka haddii wixii shalay tolo ka dhacay aad ka- wax ka yeelan weydo ood hadhow ka diyaargaroo weydo maalin kasta carqaladaas oo kahaysanaysaan wey ilaali qiraalka muuqdaa adoo qaradaadu weyntay taladu yay kaa qandoonsan qiyaastuna waa muhiime qof weyn adigoo ah muuqa ha qaylin sidii dhallaanka xaqii qowlkana ha dhaafin ha weecin qoraalladaada ha qoolmin sidii qof oman qosolka mahadhana ha reebin baahida waa lala qarwaaye sidii qarfaha u shaqaysan ha quudhin xumaan qarsoonna qowlkii rabbigana xasuuso ku qabo maankaaga qoonmay qabow baad badi ahaane ha dhaafin xuduudda qaydan qaraaradu eeba sheegay hawraartiyo qeexidayda qandhada dhaxantee qabiilka anigu qurux ma arkayo qardoofada muuqa liita waxaan badiday u qaatay inay tahay qeyd xumaanta qalfoof maran lagu xambaaro haddaad qeybqeyb u eegtid qushuuc mala aayatiin leh maankana badi maba quweyso su-aashaydiiyo qunaynta haddaan yare qeexa yaabka qiimaha shilinyay ku soortay qor iyo lacag yaa ku qaataa quraac iyo qadana siisay qoys heernimo yay u loogtay nimcada yay ugu quweysay balyay qaaradaha adduunka intay kor u qaadigaysay qasnada furahoodu dhiibtay qudhiisana lagu cisheeyey markaan qirahayga eegay markaan kaashaday qiraalka waxaan u arkaa wax qaab qabyaaladdu cid alle ciday lacag siiso iyo ciday meel adduuna geysaa ma jirto haddana inagunba u dulmadan oo u run haddaad soomaalida o dhan eegta dee runtana lama qarin karaayo beentuna waa erey qariinyo qaansiya leeb iyo gamuuna dhammaan dadka kala qalaysa qiic iyo ololun ku reebtaa ruuxii qabanqaabinaaya qaabeeyo intuu qorsheeyo badiba qowmiyad mudaysan qow iyo meel daran ku ooda qadiyad ruuxii kus- u saafa waxaan qabanayn ku soortaa bulshoy qabyadaada fiiri adoo qormo wada yagleeshay qalwadayaa kugu dhex ooday qufulka furahan jabayna qowlistaha kugu dhibay intanna inta badan waxay ka hadli doontaa siyaasiga haddaad qunu u yara jallacdi imise qarniba ku hayst sidii qorax kaa hor muuqday wax kala qaban a- dhaayahaagu qarmuunka iyo reer ahaanta xumaa kuu qurux badneeyey bulshoy kala qaybintaada muxuu badi kuu qutumiyey quruumaha kaa dhex saaray samaa qarya kaaga ooday qurbaha ku- qurbaha uu kuu hayaashay qaxoontina aad ahaat haa inaad meel kasta tagto oy- waxa dhibaato iminka soomaalida meel s- ee ama isku haystaa siyaasadu siyaasadu unbaa u sababa siyaasigana keena un muxuu kala qaybintaada qadaadiic shilin ku qaatay haddii xilka laga yar qaado ayaama quraacan waayo muxuu qiso kuu abuuray qas iyo been kuu hilaabay dabeed qadaf kuugu yeedhay adina aad u tahay qabaanba aduunbaa u shaqaynaya isagu kuma oga maalintaa uu xilka fuulo ayaa kugu dambaysay halku kaaga tago markaa kaloo xilka dooniba haddana kuugu iman halkii markay qodaxdu u dhigayey dabeed qonofkaaga heertay qurqurseed dhamac dareentay dabeed qarow aad la toostay wax muu qaban aad tidhaahday haddaad waa badan qarjeexday qardiya halis ay ku gaadhay haddaad qubanaha rasaasta qays iyo hanaad aad ku weyday wax badan loo qoday xabaasha adoon badi yaab khafiifin qatoobin intaad qasowdo quuf iyo qoof aan bilaabin isqoomin sidii quraaran bal dabaqaba ayaga wixii beri kaa qaldoomay qallooc iyo galay maroorna qaraar iyo xeer ka yeelo codkaagoon cidi qasbaynin wixii soo qoob madowna qiyaas balintaad hor joogsan qodkiyo laamihiisa fiiri inuu yahay geed qodxaan leh ninkii quursaday tixdaada qasaasil sidaad ahaydna jawaab kuu quuri waayey inaad quus tahay kumooday mar kale inuu kugu quraabto dabeed qoontaa shiraysto miyaanay ahayn wax qaawan miyaanay ahayn wax qooman haddaad hore u qaldoontay ood in badan calaacashay maantaba ha calacalin uu ka hor iman doonaa haddii laha idhahdee quwaax iyo jeerin daadsan bushay qumba subag hamoodin hubsimadu waa qiyaase haqaayimi ruuxan joogin mar kale qardaha isku beerin qiyaasna codkaagu maanta hadeerba ciddaad u quuri inuu u qalmana ka fiirso haddaad qaldantana ha yaabin ku suuriya qadarta eebe qabsoo taladana rabaale maasadii qari halkaasay noogu dhammaatay aad ayuu u mahadsan yahay farxaan carab ismaaciil oo marti noogu ahaa barnaamijka hibada iyo halabuurka dhallinyarada ee toddobaadkan farxaan waxaa gabayadaasi ka duubay wariyaha v o wd ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye intaasi ayaananu ku soo afmeeraynaa xubintii hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan mar dambe intaynu kulmaynana waxaan xaggayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad bay umahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii qasiidooyinka ayaan jallacayna cadiyadu rafaadiyo oo waa reera buuro oo ifka laga racaayo burna kuma hadhaceeye cadiyadu rafaadiyo oo waa reera buuro oo ifka laga raracaayo burna kuma hadhaceeye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabo ayaa rays degcaaye waa raranka naartiyo laga reebay jahanabo ayaa rays degcaaye intaa raacday nebigeena fiiqiisii noqotee aan rumaysay noqone ku salliya rasuul intaa raacday nebigeena fiiqiisii noqotee aan rumaysay noqone ku salliya rasuulka naf waliba rugiyo guri abraas bay ku leedo oo ilbaan la isku ridayaa wadi aan ka yaabne naf waliba rugiyo guri abraas bay ku leedo oo ilbaan la isku ridayaa wadi aan ka yaabne raasamaalka aakhiro rafaad iyo barwaaqu qofba midun ku ra'aaga rasamaalka aakhiro rafaad iyo barwaaqu qofba midun ku ra'aaga intaa raacday صلي على الحبيب محمد وعلى الآل معلوم الكرام ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل معلوم الكرام aylax baa ka raaliyo oo magaciisa raagso oo rogmashada qiyaamaha bulshada kolka cid tahay aylax baa ka raaliyo oo magaciisa raacsho oo rogmashada qiyaamaha dhibashada kolka cid tahay raxmaad eebbasiiyo roob iyo daruur buuyo raadinaya
qasiidadaas nebi ammaanka ah haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna laanta afka soomaaliga v o ayaad weli nagala socotaane waxaan idinku soo dhoweynayaa xubintii ciyaaraha oo uu inoo hayo jaamac buulle jaamac oo stuudiyahay kula sugan
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhowaada ciyaarta ciyaa- xubinteenna ciyaaraha ee dhallinyarada maanta waxaanu ku bilaabaynaa dhinaca iyo ruushka iyo koobka confederation kaabka waxaa ciyaartii ugu horreysay ay dhex martay kooxda ruushka ee martigelinaysay koobkan oo lagu furay magaalada santa Bits- pittsburg ciyaartaa waxa ay dhex martay new zealand iyo ruushka waxaana labiyo eber ku badiyey dalkaasi ruushka ee uu ciyaar kulul halkaasi ku soo bandhigay goolka koowaad waxaa iska dhaliyey kooxda new zealand ay wada ciyaarayeen ruushka michael boxel ayaa shabaqiisa taabsiiyey kubadda mar weerar culus lagu soo qaaday goolka labaad waxaa sidoo kale ruushka u dhaliyey fajador smolof oo weerar macaan oo ay ruushku soo qaadeen si xaraga leh ugu dhammaystiray goolka dhanka kale new zealand ayaa weerarkooda ay soo qaadeen ciyaaryahanka thomas smith oo teesto ama madaxa waxa uu ku gilgilay goolka ruushka balse nasiib darra diilinta ayaa laga soo celiyey waxaa ciyaari doona haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo maanta oo ay ciyaaro dhex mari doonaan laba ciyaaroo kale oo koobkaasi ka mid a oo la filaya iyaguna inay halkaasi ku soo bandhigaan ciyaaro eh, xaraga leh dhinaca kale kooxda ama aan idhaahdee guddiga soo saara ilaalyana eh, xeer hoosaadka kubadda cagta adduunka ayaa waxa ay soo bandhigeen xeerar cusub waxa ay soo gudbiyeen eh, line dukumenti aad u badan oo ay ugu magac dareen ciyaar wanaagsan ciyaar oo si daacad leh u ciyaar waxaana dukumentiga ay ku sheegeen inay ciyaaraha haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo ay ku soo korrin doonaan ciyaaro cusub xeerar cusub oo lagu ciyaari doono waxaa ka mid ah haddii eh, kooxda isla ciyaaraysa ay goolhayahooda u celiyaan kubadda oo uu gacmaha ku qabsado meeshii awal laga dhigayey in hadda ay rigooro noqonayso oo rigooro ahaan loo isticmaali doono dhinaca kale ciyaartooyda ee ninka garwadaha ah ee gilgila aadna ugu dhowaada ciriiriye ku qayliya in iyagana kooxdooda dhibca laga jari doono waxaa sidoo kale la bedeli doonaa ee, wakhtiga kubadda la ciyaaro oo halkii qayba laga dhigi doono soddon daqiiqo halka hadda ay ka tahay sagaashan daqiiqo ugu dambayntiina waxaa kale oo ay eh, ku soo darayaan in haddii markii rigooro la tuuro kubadda lala waayo ama birta lagu dhufto ama kubaddu waaba ay si kasta ku soo noqoto bortiyeriga hadduu doona ha soo celiya goolhayehe aanan lagu celin doonin oo halkaas ay ku dhammaan doonto xeerarkan ayaa waxaa la wadaa haddii la isku raaco oo ay isugu yimaadaan kooxaha ee aan idhaahde guddiyada qaramada adduunka ee kubadda cagta ayna ogolaadaan sharciyadan cusub waxaa la dhex- la tixgelin doonaa oo ay sharci noqon doonaan sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka
aad buu mahadsan yahay jaamac buulle jaamac haatanna mar kale waxaan jalleeci doonaa dhinacii qasiidooyinka nebi ammaanka
sareedya maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydhaaf baahan rasuulkii dhinaca saaray sareedya maalin haysta rasuulkaasii mudnaanta saboolkii caydhaaf baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يا مالن هايستا رسول كان سين مانتا صدرك يا عيد أباهان رسول كيتنا عصاري sareedya maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkiya caydhaaf baahan rasuulkii dhinaca saaray calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi rasuulkiisaar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay
khasiidada macaan ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo halkan wadajir ay idinkaga soo jeedinayeen ismaaciil xuseen farjar aniga waa jaamac buulle jaamac iyo bashiir abiikar cabdulaahi oo inoo suulkaana soo dabariday dhegaystayaal tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh rasuulkiisaar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay Aa, rasuulkiisaar adduunyo kasaahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro